xamse maxamed oo ah wiil soomaali ah kuna nool magaalada wilmar ee gobolka minnesota ayaa kusoo shacbaxay ciyaarta kubadda cagta maraykanka ee loo yaqaano n f l oo ah tan waddankan loogu jecel yahay minnesota waxay hore usoo saartay ilhaan cumar oo noqotay xubin ka tirsan koongareeska maraykanka hase yeeshee waxaa lagu hanweyn yahay in xamse uu noqdo xidig dhinaca kubadda n f l ka ah jacfar kukaay ayaa warbixinta noo diyaariyey xamse maxamed waa toddoba-iyo toban jir soomaali ah oo xiddig ka noqday magaalada ay qoyskiisu deggan yihiin ee wilmar gaar ahaan iyo guud ahaanba gobolka minnesota waxa uu ku caannoqday ciyaarta kubadda cagta maraykanka dadka deegaanku waxa ay u arkaan halyeey marka uu magaalada marayana waxa ay isku dayaan inay u istaagaan oo ay hambalyeeyaan maxamuud mascade oo v o eda u jooga minnesota dhinaca ciyaarahana aad ugu dhuundaloola ayaa ka warramaya xamse xamse waa wiil dhalinyaro ah oo dabcan gobol magaalada wilmar degan dugsi sare halkaa ku yaala ayuu usoo ciyaarayay sidoo kalena dadka soomaaliyed ee gobolkan degan waxay u arkayaan wiil iyaga ka mid ihi inuu dhinacii ciyaaraha n f lka maraykanka uu kusoo baxay oo weliba meel wanaagsan kat ka gaaray dugsigiisa iyo magaaladiisana xidig ka ah oo aada loo jecelay weliba waxa uu ka ciyaaraya waxaa loo yaqaano difaaca dhexe ama linebacker oo ah kooxda kale ee weerarka markay banooniga sidato ragga difaaca marka xamza ka sokow in uu isagu noqday xidig dugsiyada sare ee gobolka minnesota magac ku yeeshay haddana dadka soomaaliyeed dabcan dhalinyarada isaga lamidka ee dugsiyada dhigtaahi waxay u arkayaan inuu yahay qofay ku hirtaan oo ay higsanayaan xamse maxamed waxa uu ii sheegay inuu dugsiga sare ku bilaabay ciyaarahan markii ugu horreysana uu iskuulkiisa gaarsiiyey heer aad u sarreeya arrintaasoo ah midda keentay in xidig gobolkiisa looga aqoonsado markii ugu horreysay muddo soddon sano ah iskuulkeenna wuxuu horyaalka ka gaaray heerka kuwatrofinalka laakiin horyaalka waana looga guulaystay marka uu xamse ciyaarayo kubaddan garoonka waxaa xaadir ku wada noqda asxaabtiisa iyo xubnaha qoyskiisa hase yeeshee khadiijo maxamed jiirow oo hooyadii ah ayaa ka maqan daawashadiisa khadiijo kuma qanacsana in wiilkeedu uu ciyaaryahan noqdo hase yeeshee si cagajiida ayay ku aqbashay in uu ku biiro ciyaaraha maraykanka loogu jecel yahay anigu waxaan u arkay eedda waa waxaan kuu sheegan laakiin alxamdulilahi rabbilcaalamiin maadaama isaga uu maanta jecel yahay waan u fasaxay wuxuu ka dheefaba waxsan allaha ka dheefiyo maasha allah kolba anigu waxaan jeclahay wuxuu isagu habbi ku yahay aniga laakiin waxaan u arkay inaan wax iiga fiican jiro inuu caafimaad ii barto oo maaragtay yaan ka jecla marka sow laguma sheegin in haddii kubaddan uu xirfad ka dhigto in uu keeni karo oo uu shaqayn karo lacagtii dhakhtarnimada uu ku shaqayn lahaa mid tobanaan mar ka badan maya ulajeedada waa markuu qofka shaqaynayo xoogiisa xalaal leh wax suurtagalo xalaal leh inuu ku shaqeeyo xamse lafahantiisu wuu dareensan yahay rabitaanka hooyadii waxaana muuqata in arrintaasi ay culays ku hayso hooye waxa ay rabtaa in aan diiradda saaro waxbarashada iyo iskuulka mana jecla kubadda cagta hase yeeshee waxa uu rajaynayaa in mustaqbalka uu ciyaarahan meel wanaagsan ka gaaro waa haddii uu ka tallaabo caqabadaha uu rumaysan yahay in ay weli carqaladayn karaan ka gungaarista yoolkiisa waxaan rabaa inaan ka lib keeno ciyaartan waxaan rabaa inaan galo n f lka laakiin inaad n f lka ka mid noqoto waxaad u baahan tahay in aad weyn tahay xoog badanna leedahay aniguna weli sidaa ma ahi dad iga xabad weyn ayaa jira waxaan jeclahay inaan feero weyn iyo xoogba yeesho insha allah haddii aan helo heerka ugu sarreeya ee futbolka kollejkana waxaan geli doonaa n f lka haddii ay ii suurowdo insha allah inkastoo ciyaartan lagu magacaabo kubadda cagta maraykanka haddana gacanta ayaa lagu ciyaaraa dadka waddankanna qiimo gaara ayay ugu fadhisaa waa kan mar kale maxamuud mascade oo noo sharaxaa waxa ay ciyaartani tahay jacfarow ciyaartan american footballka la yidhaahdo waa dabcan ciyaar waddankan maraykanka aada looga jecel yahay dadka maraykankuna ay tahay tay ugu taageerista badan yihiin tan kale waxay u arkaan ciyaartanu inay tahay ciyaar iyaga budo gaar ugu tuman ah oo iyagu ay leeyihiin waxaa intaa u dheer ciyaartan in ciyaartooyda ka ciyaara ee lacag aada u fara badan sameeyaan ayna ka mid tahay ciyaaraha dunida kuwooda ee lacagta ugu badan ee lagu bixiyo tusaale ahaan ciyaaryahanka lacagta ugu badan sanadkii qaata waxa uu qaataa laba iyo labaatan milyan oo dollarka maraykanka ciyaaryahanka lacagta ugu yar sanadkii ku ciyaarana waxa uu ku ciyaaraa soddon iyo toddoba kun oo dollarka maraykanka marka waa ciyaar dhaqaale ahaana lacag badan laga sameeyo daawashadeeda aad dadku ay u jecel yihiin isla markaasina dee ciyaarteeda kama dambaysta super boolka la yidhaahdo waxaa lagu tilmaamaa xafladda ugu weyn ee dunida loogu jecel yahay hooye khadiija diin ahaan oo keliya uma dhaliilsana ciyaarta uu wiilkeedu xariifka ku noqday hase yeeshee arrinta u diiday in ay si fudud ku liqdo ayaa ah dhibaatada jir ahaaneed ee ay rumaysan tahay in wiilkeedu uu kala kulmayo daas waay maba ahaba wax ma aragtaaye isaga hataa noloshiisa u fiican hadda gacmihiisa labaad jaban oo habeen walba uu wax saarsaaraa laguu ka murkacday waxa lixdaadi lixaad oo hodanka haaba adoon meel la gaarin kolba meel kaa buusayso waxaan u arkay aniga inayna ayna ahaynba fursad fiican kubadda cagta maraykanku kama mid ah kuwa ay soomaalidu ciyaaristeeda iska daayay xataa daawashadeeda xiiseeyaan haddaba maxaa xamse markii ugu horraysayba ku dhaliyey in uu dhankeeda u weecdo ani markaan yaraa walaalkay baan la daawan jiray ciyaarta football isaga most of the time isaga wuu ordi jiray xataa he was a runner lakin he still wuu daawan jiray cause football is very popular in the united states so isaga wuu daawan jiray anna waan la daawan jiray and then sometimes banaanka aan isku tuuri jirnay the ball we used to throw the football around so i started playing
markaan dugsiga dhexe ku jiray maanan ciyaarin daawashada ayaan ku bartay xeerarkeeda markii aan weynaaday ayaan isku dayey markiibana waan fahmay waanan ku guulaystay kasakow in xamse uu gobolkiisa caan ka noqday suurtagalna ay tahay in magaciisu uu wada gaaro guud ahaan maraykanka haddana waxa uu kaalin weyn ku yeeshay dhalaalinta magaca soomaalida magaalada uu degan yahay oo markeedii horeba ka mid ahayd goobaha aan soomaalida aad looga soo dhoweyn hadda waxa ay ku milmeen bulshada kale waxaana dadkii horey deegaankaasi u deganaa ay soomaalida u arkaan qayb iyaga ka mid ah oo aan sinaba looga sooci karin mahadsanid jacfar kuukaay oo noo diyaariyey warbixintaasi ku saabsanayd ciyaaryahanka yar ee soo kacaya ciyaarta nflk ee laga ciyaaro dalkan maraykanka gobolkaasi minnesotada ka ciyaara halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee voice of ameri